Maamulka degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose iyo guddiga horumarinta wadooyinka Dhobley ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay wado laami ah oo lagu dhisayo bartamaha magaaladaasi. Dhagaxdhigga wadada halbowlaha u ah isku socodka gaadiidka iyo dadka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa waxgaradka degmada, dhalinyaro iyo haween. Gudoomiyaha guddiga horumarinta wadooyinka degmada Dhobley Maxamed Deeq Cabdi ayaa ka warramaya muhiimadda wadadan isagoo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha wadadan.
maamulkeenni wuu fadhiyaa runtii horna qayb oga qaatay haddana waan rajaynaynaa inuu qayb ka qaato waxaan rabnaa ayagana qaybtooda inay qaataan wuu fadhiyaa guddoomiyihii iyo wixii oo dhan oo lacagtaa qaybtooda ku daran oo dayntaas si wada jir aan see gudno ayaa maamulkan intaasaan leah qurba joogta yacni islaam soomaali reer jubbaland reer dhobley waxaan leeyahay waamo lacagtaana lagu leeyahay iyo dhulka noo dhiman waxaan idinka codsanaynaa ama waxaan idinka rabnaa lacagtaa inaad nala bixisaan ood naga soo bixisaan oo dhulka nala dhistaan Duqa magaalada Dhobley Xasan Cabdi Xaanshe ayaa bulshadu ku booriyay inay ka qayb qaataan horumarinta degmada.
dhoble waxaan ka rabnaa waddada bilaabatay qof walba inuu ka qayb qaato lacagta saad maqlayseen way dhiman tahay waa la ururin doonaa waxaa idiin iman doona guddida waxaan codsanayaa dadka guddida idiin iman doona ee danteennii wada ee dantooda gaarkaa meel iska dhigay in loo dhego dhuglaado oo lacagta loo dhiibo oo la dhiirigeliyo oo laga hor imanin saasaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa in dadku ay mataqaanaa ee nin waliba ninkii xoog keeni kara iyo ninkii tala keeni kara inay ku biiriyaan guddida waddada insha allahu tacaala annaga ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan runtii waxaa joogta wasaaraddii howlaha guud iyo guryeyntaa joogta ee maamulka qaybihiisii baa jooga amnigii baa jooga hadday amni noqoto iyo hadday dhaqaalo noqoto iyo hadday noqoto xirfadba waan garab taagannahay muxuu ahaa dadweynaha dhoble waan garab taagannahay insha allahu tacaala hadda waxaan dhisaynaa waddo laba kilomitira labada kalena haddii ilaha yidhahdo bixasbi duruuf siday ku suurto gasho insha allah iyadana waan dhisi doonaa waan u saciin doonaa Dhismaha wadada laamiga ee laga hirgeliyay magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa door muhiim ah ka qaadan doonto bilicda magaalada oo sanadihii la soo dhaafay saameysay kobaca dhanka ganacsiga iyo dhismaha.